olologun geed abuurowka ee kuunka geed ee lagu bilaawiyay deegaanka jasiire ee koonfur galbeed soomaaliya ayaa weliba eego si wada jaran isku kaaladayeen qaybo shardogan ee dhalinyarada deegaanka jasiira iyo gudoomiyaha ururka horumarinta deegaanka ee dedo si lunku horseeda isbedelka imilada deegaanka waana lantayaya agaarinta guud ee deegaanka jasiira angooreen gudoomiyaha ururka horumarinta deegaanka ee dedo maxamed abuukar cali ayaa ku hadlay ujeedka lagu leeya abuurowka kuunka geed ee deegaanka jasiira
waliba farxad wiigning eh unoona deegaan development organization ee dedo oo ku shaqeeya south west state iyo gobolka banaadirba inigeeka ololihii dhareenta deegaanadan koonfur galbeed unu kawadni qaybtiya lamaad qaybtiya kood afgooya kabeerne qaybtiya lamaad deegaanka jasiira nurogna una fadaan ini kungeedla kabeer insha allahu tacaala maadaama deegaanka jasiira suey deegaan oo dalxiis oo maylaray lankooyow oo waana ambaahan dhulheebeed ey bacaadee oo waana ambaahan meel oo hoosle ambaahan marka geeka fiiswan qiibtis koowaad iyo walibaa mayleray sheegnay ku dhowaad geed lama boqol geed ah ilaahay subxaana wa tacaala ka mahadsan baadallahi subxaana wa tacaala walibaa aan mahadnagaane barnaamijkan wabsoomowshay dadkiinay kula qiib qaadadeen oo sponsor ka lahaayeen waa waliba aan iska jarana dhalinyaro organization shaldoom oo eed qiimaan la deegaan walbadan ahaayaan saasoo kale wagka jara jaamacad jaamacadda green university oo soomaaliya lankasaw oo magaalada baydhabo ku dhisan ururka ilays iyo maylaraay salmo midowga ama digilyo marfla maylaraayso oo dal gobolka banaadir rogaan oo gudoomiye salmaan hogaamiyow iyo tiimshay dhalinyaro badano oo organizationo shalduunya ku qeyb qaadadeen runtii ilaahi subxaana wa tacaala ayaa ka mahadsan waa may beero korneha bilow tan bilaaw waaye walahnin soo taqiib kale insha allahu tacaala oo jasiira geedown haddii safelelan ilaali dee maamulka ka wareejahayna ta gadoonsiyahayna maamulka waliba gaasho ka beero doogna meeliyin lanku tiragali degmada dhinaca kale gudoomiyaha deegaanka jasiire iyo waxaana kumid ee dhalinyarada ee qaybta ku haytay ololo geed abuurowka iyo waliba yosieed ee handhawaayana kuunka geed ee laka abuuri doona deegaanka jasiira
waxaan kala wareegnay maxaa la dhahaa geedahan barnaamijkan geedaha ah ururka deedo iyo dhammaan dhallinyarada la socoto marka saa ogtihiin waxawaaye bishii hore saan oo kale novembar waxaan dah furnay barnaamij nadaafadeed oo deegaanka ahaa nadaafaddii hadda meel fiicanay noo maraysaa haddana geeda abuuris meelihii aan nadiifina markaa geedo ku beerno waxawaaye way kasii fiican tahay marka waxaan leenaha ururka deedo iyo dhallinyarada dhammaan soo baystay oo hooshaan geedahan noo keenay way ku mahadsan yihiin markay arkeen marka maxaa la dhahaa inaan nadaafadii iyo bilicdii aan diiradda saareen iyagana way soo xilqaameen geedahan noo keeneen waa mahadsan yihiin mar labaad iyo mar saddexaadba waa mahadsantihiin aan leenahay guud ahaanna koonfur galbeed iyo gaar ahaan madaxweynaha juhdiga uu gelinaya deegaanka jasiira uga mahad celinaa oo maanta noo suurtageliyey barnaamijkan qurxoon oo dhirbeerista ah ilaahay ka suko waxaa mahad usugnaatay organisationka dado laaleyn oo tacjiib uu hogaaminayo shaqada wanaagsan ay qabteen horena ay u hayeen si gaara waxaa u mahad celinaya gudoomiyaha degmada oo maaragtay had iyo jeer ee dhallinyarada garab taagan hadday dalxiisyo noqoto hadday dhirbeeris noqoto iyo wixii kaloo loo baahdo si guud anagana dabcan waxaan u aragnaa hooshaan hor dhiirigelin leh haddii aan nahay hogaanka dhallinyarada waana sii wadi doonaa wixii tabar iyo taag ay nagiisa ururka horumarinta deegaanka ee dedo iyo wada dadaalo laka dhirayo guud ahaanba deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya